بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تنفي الرياح القذى عنه وأفرطه من صوب سارية بيض يعاليل أكرم بها قلة لو أنها صدقت موعودها أو لو أن النصح مقبول لكنها قلة قد سيط من دمها fajcun wa walcun wa ikhlaafun wa tabdiilu wuxuu yidhi tanfi riyaaxu lqadaa canhu wa afratahu wuxuu weli sifaynayaa biyihii lagu lagu daray khamrada biyahaas uu hore ugu soo sifeeyey inay yihiin biyo qabow oo uu ku sifeeyey inay waadiga uga sugan yihiin meesha waadigu uu xagasha ka leeyahay oo waasica biyahaasu ay yihiin kuwa saafiya adxaa ay dakala fii waqti duxaa wa huwa mashmuulu xaalay yihiin biyahaasi kuwa ay ku dhacday dabeeshii shimaal ka imaanaysa ama waqooyi tanfi riyaaxu tanfi waxay anfinaysaa o eryeysaa alriyaaxu dabeesha alqadaa wasakda ayay waxay ka eryeysaa canhu biyaha wa afradahu waxaa buuxiyey togaasi waadigaasi min sawbi saariyatin min sawbi saariyatin min matari saxaabatin saariya sawbku waa matar min sawbi roob xaggii min sawbi saxaabatin daruur roobkeeda xaggii daruurtaasoo saariyatin habeenkii socota waxaa xaggeeda waadiga ka buuxiya biidun buuro iyo caaliilu cadcad albiid wa aljibaal halkan iyo caaliilu ay shadiidat lbayaad yacni buuro cadcad oo aada u cadcad ayaa waxay buuxiyeen toga buurahaasina waxaa waye waxaa kasoo daadanaya o ka imaanaya biyihii roobka tanfi riyaaxu tanfi alriyaaxu waxay anfinaysaa dabeeluhu alriyaaxu waa jamcu riix alqadaa ayay anfinaysaa oy meesha ka saaraysaa alqadaa bifatxi lqaaf wadaali lmucjama waxaa lagu magacaabaa ama lagu sheegaa maa yasqutu fi lcayni waasharaab wixii gala ama oo ku dhaca isha iyo cabitaanka waxyaabaha wasakda yaryarka ah oo qofka isha ka gelaysa ama cabitaanka ku dhacda ayaa la yihahdaa alqada halkaana waxaa loola jeedaa maa yaqacu fi lmaa mimaa yashuubuhu wayukadiru waa wixii biyaha ku dhaca oo ka mida waxyaabaha biyaha barxaya oo wasakaynaya mimaa yashuubuhu wayukadiru ayaa waxaa la yihahdaa alqada dabeeluhu marka waxay ka anfinayaan alqada wasakdii ayay waxay ka anfinayaan canhu ay can ilmaai biyaha waafratahu wa afratahu ay malla-ahu waxaa buuxiyey min sawbi saariyatin ay afra wa afratahu waxaa buuxiyey biidun iyo caaliilu min sawbi saariyatin waxaa buuxiyey biidun buuro iyo caaliilu cadcad min sawbi saariyatin daruur roobkeeda xaggeed daruurtaasoo saariyatin ah mid habeenkii socoto min asayr fi lleil waa saariya waa min asayr fi lleil afrata waxay culimmadu ku macneeyeen ama ay ku sheegeen inay labada laba laba si loo isticmaalo kelimadda afrata in laba arrimood loo isticmaalo ayadoo mutacadiya oo fiil lagu gudbiyo iyo ayadoo iskad u gudbaysa markay mutacadi tahay oo fiil yani markii ay mutacadin bifi ay tahay oo fiil lagu gudbinayo waa aziyaadatu fi shay wa mujaawazatu lxaddi macnaheedu wuxuu noqonayaa aziyaadatu fi shayi wa mujaawazatu lxaddi shaygoo la ziyaadiyo la kordhiyo iyo xadkii oo la tilaabo ayaa waxaa la yihahdaa alifraad afrada fi shayi bimacnaa waa ku tarax tegay markii lagu gudbiyo iskad ay u gudubto oo xarfujar aan lagu gudbin waxay yihahdeen saddex macnay leedahay idaa kaana mutacadiya binafsiha waxay leedahay alaaatu macaani macnaha koowaad waxa waaye tarku shayi wa nisyaanu alwl waa tarku shayi wanisyaanu shaygoo laga tago iyo wanisyaanhu shaygoo la hilmaamo wahaani taqdiimuhu wa tacjiiluh macnaha labaad waa in la dadeji la hormariyo oo la dedejiyo shaygoo la hormariyo oo la dedejiyo ayaa waxaa la iha yani ayaa loo isticmaalaa macnaha labaad macnaha saddexaad waa mal-uhu buuxinta shayga saddexda waa loo isticmaalaa hadda saddexdaas macno midkeen ku leenahay fi hada albeyt midda u dambayso ah mal-uhu oo buuxinta ah markaa iskiisa una u gudbo wuxuu yidhi afratahu mafcuulku si toosa u qaatay xarfuljarku ma gudbin qowl اllahi caza wajala waanahum mufratuun waxaa kaloo la akriyo waanahum mufriطuun bikasri raa markii bikasri raa la akriyo bimacnaa waa mufriطuuna fi lmacaasi markaa maxay ku gudubtay fi ayay ku gudubtay bimacnaa waa kuwa ku tarax tegay macaasida iyo dunuubta markii la yidhaha mufratuuna oo ra'da la kordhigo markaa iskeeday u gudbaysaa waxaana lagu macneeyey ay matruukuuna wamansiyuun waa kuwa laga tegay oo la hilmaamay fi naar naarta dhexdeeda looga tegay oo lagu hilmaamay waxaa kaloo lagu fasiray muqadamuuna ilayha wamucajaluun waa kuwa naarta loo hormariyey oo xagga naarta loo dadejiyey marka afrada hadday iskeed u gudubto saddexdaas macnay leedahay hadday fii ku gudubtana macnaheedu waa aziyaada wa mujaawasatu lxaddi hadda halkan iskeeday u gudubtay saddexda macno midka ay ka qaadanaysana waa midka saddexaad afratahu bimacnaa wuu buuxiyey wa min sawbi saariyatin sawb bimacnaa waa matar waa roob inkastoo kelimada sawb macaani badan ayadana loo isticmaalo oo bimacnaa qasada ay ku timaado bimacnaa nazala ayay ku timaadaa halkan laakiin maطari roobaa loola jeeda min sawbi saariyatin ay min maطari saariyatin waxaana lasoo qadarayaa min maطari saxaabatin saariyatin yacni waxaa buuxiyey min ma min sawbi saariyatin ay min maطari saxaabatin daruur xaggeed yani roob daruur roob daruur xaggeed ka yimid daruurtaasoo saariya goor habeena socoto ma ahan daruur maalinta da-aysa maaha waa daruur habeenkii da-aysa waa roob habeenaad wey roob habeen socdo xaggiisa waxaa ka buuxiyey buu yihi biidun buuro iyo caaliidu albiid tafsiirkeeda waa la isku khilaafay laakiin sida raajixa aljibaal ayaa loola jeeda waa buuraha alyacaaliil ayadana waa la isku khilaafay laakiin sida saxiixa waa ashadiidat lbayaad waa midda cadaankeedu daran yahay macaani kanala waa lagu fasiray oo qaara waxay yidhahdeen alyacaaliil waa midda soo degaysa alyacaaliil bimacnaa waa soo degid bay yidhahdeen laakiin sida sawaabka ah albiid waxaa loola jeeda aljibaal alyacaaliilu ay ashadiidaة اlbayaad maxay la cad yihiin buurahan waxay yidhaahdeen buurahan waxay la cad yihiin min katrati nuzuuli اlmaطari calayha roobka faraha badan le ku da-aya darteed roobka markuu ku da-o iskaga daba maro meeshaasi markii dambe maxay noqonaysaa cadcadaanay yeelanaya buurtaasi dhagaxdaasi cadcadaanay yeelanaya marka waadiga waxaa buuxiyey waadigii laga soo sheekeynayay biyihii saafiga ahaa lahaa waxaa buuxiyey buuro cadcad oo ay ka imaanayaan roob maaragtay ay sido daruur daruurtaasoo ah mid habeenkii socota sidaasuu marka ku sheegay kacab ibnu malik radia allahu canhu kacab ibn ibnu zuhayr radia allahu canh sidaasuu ku macneeyey sifaadka uu sheegay markii dib loo raaco kacb radia allahu canhu fii hada albeyt shan sifo ayuu ku sheegay beytkan keliya sifada koowaad waxa waaye waa nafyu lqada can labdax waa wasakda in laga anfiyo can ilabdax abdax waa maxay waa togii biyaha ay ku jireen waasica ahaa ee hoosna ka ahaa dhagaxda qururxa lahaa wuxuu yihi tanfi riyaaxu اlqadaa canhu dabeeshu waxay ka anfinaysaa alqadaa waa togi waa yani waadigi waa wuxuu ku sifeeyey marka in laga anfiyo wasakdi anfida wasaqda laga anfinayo uu yihi tanfi riyaaxu lqada canhu laba arrinay ixtimaashaa inuu ula jeedo markii horeba waa laga anfiyey ilen tagaan waxa soo gelaya waa biyo ka imaanaya buurta ka imaanaya ayaa soo gelaya inuu ula jeedo markii horaa la anfiyey oo intuusan roobka imaanin ka hor ama biyaha aysan meesha imaanin ka hor ayaa wixii wasakha laga zuuliyo quruuxaas keliya soo haray inuu ula jeedo oo ciid iyo wixii biyaha ay ku degi lahayd horaa loo zuuliyey wixii wasakha ee biyuhu hadday yimaadaan ay ku dul shubmi lahaayeen waa laga zuuliyey wixii wasaakhaha ama inuu ula jeedo markay biyuhu meesha galeen kadib ayaa dabeel inta timid ay wasakhdii kor saarneed inta qaaday ay toga hareerihiisa ku tuurtay labadu waa ku dhawoobaysaa soo maha tanfi tanfi riyaaxu lqadaa canhu in la ka anfisay markay wasakhdii la kulanmeen biyaha kadib iyo intaysan biyuhu meesha imaanin ka hor in dabeeshu sii saafiyeysa meesha ay ka dhigtay mid saafiyo nadiifa labada mid ee xeel dheer ma in wasakda markay biyuhu ku dhaceen kadib dabeeshu nadiifiso mase marka horeba inay meeshu nadiif ahayd oo wax wasakha aysan lahayn waa marka hore inay nadiifto taas ayaa ablaq ah fi safa marka laga hadlayo saafinimada biyaha midaasaa xeel dheer in marka horeba ay hor u zuuliso dabeeshu maxaa yeele markuu roobku meesha yimaado kadib hadday dabeeshu wasakda waa qaada la yidhaahdo ma wada qaadaysaa waxmase waxunbaa ku haraya marka waxunbaa ku haraya hadday biyihii wasakda isqabsadaan waxunbaa wasakda uga haraya laakiin haddii dabeeshu dhulkii qallalan ay timaado waxaa sahlan wixii wasakha inay dabeeshu ka zuuliso kadibna uu roobku saafiyo ku doo ayadoo wax wasakha meesha aan lahayn marka midaasaa ku xel dheer fi safa marka laga hadlayo saafinimada biyaha sifada labaad oo ku sifeeyey biyahaasi waxa waaye aziyaadatu walkahra biyuhu inay yihiin biyo zaa'ida oo fara badan inay yihiin maxaa tusinaya inay badan yihiin qowlkiisa ah wa afradahu min sawbi saariyatin biidun yacaaliilu afrada waa buuxiyo wayo soo maa buuxintaasi waxay tusaysaa marka kahra iyo ziyaado biyuhu inay badan yihiin maxay usi maxay u faa'iideyneysaa biyuhu hadday yar yihiin ayagoo yara waxay noqon karaan biyo qabow oo saafi ayagoo badanna maxay noqon karaan biyo qabow oo saafi badnaanshaha muxuu ku doortay soo maahan ujeeddadu qabowga iyo saafinimada waxay yidhahdeen wuxuu badnaanshaha ku doortay haddii biyahaasi wax yaroo wasakha ay ku dhacaan sida waxay yidhaahdeen ka cadabi lmeyta yacni neef baktiyoo kale laftiisa hadday biyuhu galaan biyuhu markay badan yihiin ay saafina yihiin waxba ka dhiimayso laakiin hadday yar yihiin ma taaiirinaysaa mase ma taaiirinayso way taaiirinaysaa xataa haddaana taasiirkeeda muuqanna qofka arkaya waa ka ashashaya waa ka waswaasayaa biyahaas maadaama ay yar yihiin wax wasaqana ay ku jiraan ama laf iyo wax lamid ay ku dhacdo marka wuxuu kadrada ugu sifaynayaa wuxuu rabaa inuu yidhahdo biyahan biyo wasaq ka fog waa oo xataa hadday wasaqya soo gaarto ama wax yar ay ku dhacaan waa biyo aad u badanoo waxba ka tari mayso marka katro iyo ziyaado ku sifeeye waa sifo labaad sifada saddexaad wuxuu ku sifeeyey inay biyahani ka ahaadeen min maa ilmatar togaan biyaha gelaya wuxuu yidhi waa min maa ilmatar waa biyaha roobka min soobi saariyatin ayuu ku cabir biyaha muusan sheegin ceelasha ama biyaha webiga ka imaanaya ama ilaha biyaha ah ayaa togaasi laga buuxiyey ma dhih laakiin wuxuu sheegaya inay biyahaasi ka ahaadeen min soobi saariyatin inay daruur roob ximbaarsan ay biyahaasi ka soo dayeen oo halkaas ay ka yimaadeen muxuu u doortay biyaha roobka waxay yidhahdeen dhowr sababood uu u doortay biyaha roobka sababta koowaad waxay yidhaahdeen algaalibu fii ardi اlxijaaz waa almaطr yaعni ana algaaliba fii ardi اlxijaaz maa lmaطr sida gaalibka fii ardi اlxijaaz oo uu ka soo jeedo kacab bn zuhayr biyaha ugu badan ay aada u sheegaan oo ay aada u helaan waa biyaha roobkaba biyaha roobka ayaa waxay uga buuxsamayaan buuraha iyo togaga ayay buuxinayaan marka taas waa sababta keentay inuu horta biyo roobku sheegay biyahaasi waa sababta koowaad sababta labaad waxa waaye biyaha roobka waxay asal ahaan wataan laba sifay wataan ay kulansanayaan labada sifo waxa waaye asafaa walburuuda biyaha roobku laba sifooday wataan oo ah asafaa walburuuda biyaha roobku markuu roobku da-ayo biyuhu waa qabowyi roobka biyihiisu waa qabowyi roobka biyaha ee roobkuna waa biyo saafi oo nadiifa ma ahan biyo adul taatay maaha cagsi waxaa biyaha webigoo kale waa biyo calow wasafa waay biyaha isha biyaha ka soo burqanaya markaas ay soo burqanayaan xaggee ka imaanayaan ciidya dhulay ka imaanayaan waxaa galaya markiiba ciidda laakiin biyaha roobka ee samada ka imaanaya waa biyo nadiifa oo aan wasak lahayn isla markaasna qabow labadaa sifana laba sifoo hore biyaha ugu soo sifeeyey ahaayeen soo maa inay qabow yihiin iyo inay saafi yihiin saafin biabdaxa adxa wahuwa mashmuulu watula oo ku sheegay inay qabow yihiin idan labadii sifoba waxay ku jiraan biyaha roobka ayay ku jiraan waa sababta labaad uu biyaha roobka u doortay waay sababta saddexaad waxay yidhaahdeen biyaha roobku waa aslulmiyaah waa aslulmiyaah waa biyaha asalkooda way lidaalika culamada qaar waxay yidhahdeen xataa biyaha dhulka ka imaanaya asalkoodu cirkay ka yimaadeen biyaha dhulka ka imaanaya ee ceelasha laga dilaacinayo ama webiyada ama keyrkooda ama ilaha biyaha waxay yidhahdeen asalkooda waa min maai samaa waa biyihii samada idan asalkiina waa doorto asalnimadaas ayuu u doortay saddexdaas sababood ayuu kacab wuxuu ku doortay biyaha roobka sabab afaraadna culamada qaar way sheegeen oo waxay yidhaahdeen maa ulmatari akhafu biyaha roobka waa ka fudud yihiin biyaha kale biyaha roobka biyaha kale way ka fudud yihiin sifada afaraad ee uu biyaha uu ku sifeeyey togaas iyo biyihiisa saddexdaas waxay ahayn biyaha roobka wuxuu u doortay waxaan ku jirna soomahan awsaafta uu ku sifeeyey biyaha midda afaraad waxaa weeye kownuhu min saxaabatin atat bileyl roobkaasi inuu ka ahaaday daruur laakiin daruurtaasi muxuu ku sifeeyey atat bileyli inay timid goor habeen ah waa daruur goor habeena timid maxaa ku baxaya atat bileyl daruurtaasi roobkii waxay la timid habeenkii waxaa ku baxaya min nahaaraa ku baxaya sababtuna waxaa waaye haddii roobka habeen uu do-o ayadoo biyuhu roobka asal ahaan ay qabow yihiin habeenka jawgiisuna waa maxay waa qabow subaxduna ay waagu u bariyo waagu markuu bariyo aroortii hore ayadoo weli jawiga qabow yahay biyahaas haddii lala kulmo say u egyihiin biyahaas waa biyo aad iyo aada u qabow nadiif ah saafi ah xaaladda ugu fiicnaade ugu fiicneed bay marayaan marka marka qabowgii biyaha ay qabeen waxaa u heliya goorkay da-een oo haddana goor qabow ah oo habeennimada inay da-een sidaas wuxuu ugu sifeeyey inay roobkaasu yahay mid habeenta marka biyahaas waxay noqonayaan fii gaayati min alburuuda biyo aada iyo aada u qabow wuxuu kaloo ku sifeeyey biyaha markay samada ka soo degeen toos uguma degin toga xaggee soo mareen yaa buuray soo mareen biidun iyo caaliidu roobkan markuu soo da-ay biyihiisu toos toga uguma dhicine biyuhu roobku waxay ku dhaceen buurta buurta ayay ka yimaadeen markaase waxay ku dhaceen toga sababtu waa maxay waxay yidhaahdeen buurtu waa saafi waa nadiif biyaha roobka hadday buur ku dhacaan buurta wasakhay leedaha miyaa biyaha soo raacaya ma soo raacayaan saa buurtu waa dhagax biyahan ku dhicidooda ma saameynayan waa dhagax adag oo aan wasak ka imaanin biyihii oo saafiya kasoo degaya keliya laakiin dhul murtafica oo ciida haddii roobka ku do-o kadibna uu toga kusoo dareeraan biyahaasi maxaa soo raacaya ciid iyo wasakaa soo raacaysa idan biyahan waa biyo ku dhacay buur saafiya oo nadiifa oo cad biyihii buurta ku dhacay ayaana soo gudbiyay yacaaliil kelimadda ah min alcalala laga keenay calalkana waa soo marnay waa rakaadkii waa buurtaa marka waa biy biyuhu ku rakaadsa ku rakaadsadaan oo ku noqnoqdaan roob badanaa ku da-a marba marka ka dambaysa roobaa ku da-a waa buur marka saa nadiif u ah biyihii kasoo dareera toosay toga ugalayaan ayagoona ciid soo maray oo saafiya oo nadiifa aada ugu xeel dheeraaday inuu biyaha sifay maxaa yeelay biyahaasi hadda waa biyihii too jeclaay ay ku darsatay khamrada marka si fiican u sifeeyey biyihii inay yihiin biyo nadiifa biyo qabow biyo saafiya biyahaasi khamrada inta ku dartay cabto ilkuhu maxay ka siyaadsanayaan markaasi weli ilkihii lagu jiray sifaadkoodii ilkuhu quruxay ka siyaadsanayaan markii biyahaas khamrada lagu daray ay cabaan wuxuu yidhi akrim bihaa khullatan low annahaa sadaqat mawcuudaha aw low anna nusxa maqbuulu halkan wuxuu sheegayaa dhaliilada uu ku dhaliilaya saaxiibtiisa gabadhii uu jeclaa ee sucaad ahayd dhaliiladeedu gala xaggaas waa quruxdii ilaahay siiyey fi ljismi laakiin xagga akhlaaqdeeda wuxuu leeyahay waraa ku jira dabciyaan aan fiicnayn ay leedahay wuxuu yidhi akrim biha ay ma akramaha maxaa ka wanaagsan buu yidhi sucaad khullatan ay sadiiqatan xagga saaxiibnimada yani saaxib xaalay tahay mid sadiiqa oo saaxiiba xaalay tahay maxaa ka wanaagsan ow low low annahaa haddii ayadu sadaqad ay ka run sheegi lahayd mawcuudahaa ballanteed ayada maxaa ka fiicnaan lahaa buu yidhi hadday ballanta ka run sheegayso ow low anna nusxa ama haddii nusxiga uu ahaan lahaa maqbuulun mid la aqbalo ayada wax ka fiicnaan lahaa male labadaa sifo hadday mid ku sifoobi lahayd waa fiicnaan lahayd hadday ballanta ka run sheegi lahayd haddii xataa ballandara ay ku dhacdo ay qalad gashana hadday ahaan lahayd mid nusxiga aqbasha oo nusxiga agteeda uu maqbuul ka yahay ayada wax ka fiicnaada maba jireen buu leeyay wuxuu ku sifeeyey horta bilkaram wanaaga uu ku sifeeyey kelimadda karam markii la sheego laba macno ayaa jira labada macno mid ka midaana inta badan dadka usoo daadegaa macnaha koowaadee alkaram markii la sheego soo daadegaya waa maxay waa aljuud waa deeqsinimada khilaafu lbukli midka khilaafsan bukliga ayaa markiiba qofka usoo degdegay laakiin midku hadda ula jeeda kaama ah wuxuu ula jeedaa asigu karamu annasabi washaraf karamka xagga nasabka iyo xagga sharafta inay tahay mid nasab ahaan iyo sharaf ahaanba ku wanaagsan inay tahay akrim bihaa khullatan khulla bimacnaa waa sadiiqa yani ma akramahaa maxaa ka wanaagsan asmic bihim waabsir ayaa la mid asmic bihim waabsir macnaheed waa maxay maa asmacahum waabsarahum sidii oo kale low annahaa haddii ayada buu yihi sadaqad ay ka run sheegi lahayd mawcuudahaa ay wacdahaa ballanteeda hadday ballanteeda ka run sheegi lahayd wax ka fiicnaada ma jirin waa qof fiican asal ahaan wanaagsan dadkay kasoo jeeda ay dad wanaagsan yihiin laakiin waxay balaayo ku dhigtay ballanka baxay ballanta ma oofiso ciladaasuu ku sheegay ow low anna nusxa ama hadduu nusxigu ahaan lahaa buu yidhi maqbuulun mid la aqbala hadduu ahaan lahaa yacni lakaanat calaa atami sifaati hadday ka run sheegi lahayd wacdigeeda iyo ballanteeda lakaanat calaa atami sifaat waxay ku sugnaan lahayd sifaat kuwa ugu taamka badan ugu taamnimada badan ee ugu wanaagsan kacab gabadhan sucaado ammaanteeda uu tirinayo markuu sheegay inay dabco inay khilqe iyo abuuris wanaagsan tahay ayuu wuxuu ku sheegay laba sifo oo mid walboo ka mid a ay tahay madmuuma sifo liidata ay tahay sifada koowaad wuxuu ku sheegay ballanbaxyo inay ballamada ka baxdo ballantaas ballamadoo laga baxana sifo fiican sifada labaad ee uu ku sifeeyey waxa weeye inay tahay midaan nusxiga aqbalin oo waa kan dhahayo ow low anna nusxa maqbuulu nusxiga hadduu ahaan lahaa mid maqbuul oo la aqbalo bimacnaa way fiicnaan laheedu qof fiicanay noqon lahayd haddii nusxiga aqbali lahayd xusnu suura iyo xusnu siira labada qofka inuu isku helo waxa waaye qofkaasi hadduu isku helo wuxuu noqonayaa calaa atami sifaat qof ku suura xusnu suura iyo xusnu siira suuradda oo wanaagsan oo qurxoon iyo xusnu siira iyo siiradoo qurxoon siirada iyo taariikhda ama qofka taariikhdiisa ayada hadda wuxuu ku sheegay xusnu suura laakiin wuxuu ku sheegay xusnu suura ayuu ku sheegay laakiin wuxuu kaloo ku sheegay suu siira siiradeedu inay tahay mid liidato xagga siiraday ka liidataa buu yidhi laakiin xagga suuradda waa qurxoonta culammada marka waxay yidhaahdeen xusnu suura wain kaana marguuban fiihi suuradda quruxdeedu haba ahaato mid la jecel yahay faina xusna asiirati afdalu minhu faina xusna asiira afdalu minhu suuradda quruxdeeda haba la jeclaadee siirada wanaaggeeda ayaa ka fadli badan waxaa cajiiba marka asagoo saas ugu sheegay inay ballanta ka baxdo weliba sifaat kale u ku caynayana waa soo socdaane oo ku sheegay inay sifaat ballamada ka baxdo oo ku sheegay inaysan nusxi aqbalin haddana waxay yidhahdeen maa zaala anahu yuxibuha kama zuulin inuu jecel yaho weli waa ammaanadeeda u tirinaya cilladu waa maxay waxay yidhahdeen culamaa ladab cilladu waxaa waaye caqliga iyo maxabadu markay iska hor yimaadaan maxabadaa xoog badata caqliga saliimka iyo jacaylku markay iska hor yimaadaan jacaylkaa qaalib noqda bay yidhahdeen oo nin shaacira wuxuu yihi alcaqlu caqiilaة الrijaali alcaqlu caqiilaة الrijaali caqligu waa wanaagga iyo karamka ragga wاlxubu mujallil اlciqaali wاlxubu muxallil اlciqaali muxallil wاlxubu muxallil اlciqaali alcaqlu yaqulu laa tubaaliq والxb yqul laa tubali wuxuu yihi caqligu waa caqiilaة الrijaal waa ragga waxa celinaya karamka iyo sharafka ragga wa xubiga iyo jacaylkuna muxalil اciqaali guntimahaas mid furaayo w alcaqlu caqligu yaqulu wuxuu leeyahay laa tubaaliq caqligu waa ku celinaya wuxuu ku leeyahay war ha xeel dheeraani tartiibtaada u soco ha tarax tegin iska fiiri saasuu caqligu leeyahay wاlxubu jacaylkuna yaquulu wuxuu leeyahay laa tubaali ha u joojino ha u aabbayeeli ha u aabbayeeli marka wاlxubu yaquulu laa tubaali waa midda ka carhaysato oo gabadhi sifaatka xun uu ku sheegay haddana maca daalika waa ammaanayaa oo wuxuu ku ammaanayaa inay tahay mid fiican oo welina uu jecelya u muujinayo wuxuu yihi laakinahaa kullaة siiطa min damiha fajcun wawalcun waikhlaaq watabdiil laakinahaa laakiin ayada damiirkay u noqonayaa sucaadu u noqonaya laakinahaa laakiin sucaad qad siita waxaa lagu barxay min damihaa xagga dhiiggeeda waxaa lagu barxay fajcun alisaabatu bilmakruuh dhibaato laysku asiibo ayaa lagu barxay wa walcun iyo been wa ikhlaafun iyo ballaanka baxyo wa tabdiilun iyo saaxiib saaxiib lagu bedesho intaasba waa lagu imtixaamay buu yidha iyada oo dhiiggeedaa lagu barxay dhiigga wax lagu barxay ma la soo saari karaa ma la soo sooci karo wuxuu ku mubaalaqoonaya oo ku tarax tegaya sida waxyaabahan ay u tarax tagtay oo aan laga sifay karin dhiiggeeda laakinahaa laakiin ayada wuxuu yidhahdee kullatun ay sadiiqatun waa saaxiib qad siita la barxay qad siita bimacnaa waa khulita waxaa lagu daray min damiha xagga dhiiggeeda waxaa lagu barxay fajcun alfajcu waxay culamadu ku fasireen alisaabatu bilmakruuh wاlada in laysku asiibo makruuh iyo dhibaato wlwalcu wawalcun alwalcu bisukuuni laam laamtu waa la reebayaa waa alkadib waa been wa ikhlaafun ay ikhlaafu lwacdi iyo ballamahoo laga baxo wa tabdiilun ay tabdiilu khaliilin bikhaliil in saaxiib saaxiib lagu bedesho waxay culimmadu yidhaahdeen wuxuu ku sifeeyey kacab gabadhan wuxuu ku sifeeyey afar sifo ku sifeeyey oo afartuba ay liidato afar sifoo xun waayo afarta sifaba waxay laasimsanaysaa tii hore beytkii hore sifaatka ku jiray beytkii hore sifaatka ku jiray oo uu ku sheegay ayay laasimsanaysaa ou lahaa low annahaa sadaqat mawcuudaha oo low ana nusxa maqbuul wuxuu ku sheegay inaysan ka run sheegin wacdiga iyo ballanta halkaana ikhlaafuu ku sheegay soo maa wuxuu sheegay inaysan nusxiga aqbalin sifaadkan in looga naseexeeyo ama lagala hadlana mid yeelaysa maa afarta sifuu ku sheegay fii hada albeyt waxa waaye alfajcu midda koowaad waa alfajcu alfajcu maxaa lagu fasiray alisaaba bilmakruuh muxuu ka wadaa marka alisaaba bilmakruuh ay ku sifaysan tahay waxay yidhahdeen culamada dhowr arrinba waa muxtamar inuu ula jeedo arrinta koowaad waa hajriga inuu gooyo inay goyso ayadu inay goyso xiriirka u jarto hadda gabadha uu jeclaa hadday goyso waa isaaba bilmakruuh ninkaasi waxaa lagu asiibay wuxuu dhibsanayaa lagu asiibay waa hajrigay hajrinayso waxayna yidhahdeen alhajru yudiibu اlqalba wa yushiibu اru'uus hajrigu yudiibu اlqalba qalbiga waa dhalaaliyaa wa yushiibu ru'uusa madaxyadana ciru ka soo saara qofuu jecel yaha markay hajriso murugada uu ka murugoonayo tinta ciraa ka soo daadanaysa walidaalika nin shaacira wuxuu yihi alaa facjabuu min ficlihaa bixabiibiha alaa facjabuu min ficlihaa bixabiibiha laa tacjabuu min limmati wamashiibiha alaa facjabuu min ficlihaa bixabiibiha laa tacjabuu min limmati wamashiibiha fain hajaratnii shayabatnii bihajriha fain hajaratnii shayabatnii bihajriha wain waasalatnii shayabatnii biiibiha wuxuu leeyahay alaa facjabuu war la yaaba buu yihi min ficlihaa gabadhan ficilkeeda la yaaba wax la yaab la weeye oo bixabiibiha ay ku samaynayso midkii jeclaa ficilkay ku samaynayso la yaabo waa wax lala yaabe laa tacjabuu ha la yaabina buu yihi min limatii tintayda wa mashiibiha iyo ciradeeda tintayda iyo cirada ku taalla hala yaabine waxaad la yaabtaan buu yihi midii aan jeclaa waxay igu samaysay fain hajaratnii hadday ihajriso oy ugoyso shayabatnii waxay ciro iga soo saaraysaa bihajrihaa hajrigeeda darteed cirada ayaa iga soo ayadaa iga soo saartay buu leey hajriga igoysay darteed wain waasalatnii hadday ixiriiriso shayabatnii waxay ciro iga soo saaraysaa bidiibihaa diibka ay wadato bidiibihaa udgoonka ama waxyaabaha la marsado madaxa hadday taabtaan waxay yidhahdaan ciraa qofka uga soo baxaysa ciradu macnaa waa kusoo degdegaysaa catarada iyo barafuunada iyo tinta haddaad ku taabmarsato cirada waa kugu soo degdegaysaa marka wuxuu leeyahay markay igoysana muruga cirada iga soo saarta markay isoo dhawaysatana hadda diibkeeda madaxa iga taabta markaasaa cirada iga timaada mar walba ciro muhuran ah oo cirada mar walba waa iga soo daadanaysaa shaahidku waxa waaye fain hajaratnii shayabatnii bihajriha hajrigu marka waxay yidhahdeen yushiibu ra'sa madaxa ciru ka soo saara taas marka waa suuragal inuu uga sheegtay ou leeyahay fajcun bay fajciga uu ku sheegaayo alisaaba bilmakruuh inuu ka wado hajriga iyo goynta ay goysay waxaa kaloo muxtamala bay yidhaahdeen inuu ula jeedo alisaaa ilayhi inay xumaysay asiga xumayntaasi xumaynayso ay tahay macnaha markuu asiga muujinayo inuu u jecel yahay inuu jecel yahay ayadoona aysan u muujin inay jeceshaa arrintaasi isaa-ayo xumayni asiga agtiisa ka taha oo waxay yidhahdeen carabtu min alcinaayati an tuxiba wa an yuxibaka man tuxibu min alcinaaya cinaayada waxaa ka mid iyo isdaryeelidda an tuxiba inaad jecesha wa an yuxibaka man tuxibu iyo inuu ku jecel yahay qofkaad jecesha qofkaad jecesha inuu ku jecel yahay oo macnaha jacaylku uu yahay mutabaadal yani mid la isdhaafsado inuu yahay wa min ashaqaawati shaqaawada iyo nasiib darrada waxaa ka mid ah an tuxiba inaad jeclaato walaa yuxibuka man tuxibu uusanna ku jeclaan qofka aad jeceshaa shaqaawaday ka mid tahay shaqaawadaas inuu ka sheeganayana ayadana waa muxtabal bay yihahdeen markuu leeyahay wa fajcun fajciguu sheegaayo inay tahay shaqaawadaas inuu ka sheeganayo calaa kulli xaal wuxuu ku sifeeyey alisaaba bilmakruuh inay mar walba asiga dhibaato ku asiibtuu ka sheegay sifada labaaduu ku sifeeyey waxaa weeye alwalcu alwalcu maxaa lagu fasiray alkadib waa been ayada laftirkeedana waxay yihahdeen dhowr arrin ay ixtimaashaan inuu kadibkeediiyo beenteedu ay ku saabsan tahay fii ikfaa'i maxabatihi way jeceshahay laakiin jacaylkay jeceshaay qarinaysaa waxay iska dhigaysaa midaan jeclayn been inay ku sheegay sidaas uu leeyahay waa been leeyo waxa way waa inay jeceshahay ma waxayna muujinaysaa inaysan jeclayn waxaa kaloo muxtamala inuu ula jeedo kadibuhaa fii dacwa alcawaa'iq fii dacwa alcawaa'iq can اlwasli yacni kadibka iyo beenta ay sheegayso fii dacwa alcawaa'iqi alcawaa'iq waa jamcu caa'iq cawaa'iqduna waa waxyaabaha wax kaa hor istaagay kaa teeday macnaha wuxuu leeyahay waxay ku sifowda wawalcun been oo waxay ka been sheegaysaa cudurdaaradeeda waxay leedahay cudurdaaraa jira aan kuu xiriiri la ahay cawaa'iqaa jiro waxyaabana kala teedayaa jira alaa kulli xaal cudurdaarada ay sheegaysana waa kadib buu leeyaho musiib yani waxaa lagu itixaamay buu leeyaha been wuxuu ku sifeeyey sifo saddexaad sifada saddexaad oo uu ku sifeeyey waxa waay ikhlaafu lwacdi inay ballamahana ka baxdo ikhlaafu lwacdi fajcun wa walcun wa ikhlaafun ikhlaafku marka waa ikhlaafu lwacdi ballanka baxyo ballanka baxyadaasna hore uu soo sheegay sooma beydkii hore kusoo sheegay akrim bihaa qullatan low annahaa sadaqat mawcuudaha low annahaa sadaqat mawcuudahaa lowdaasi shardina way noqon kartaa tamanina way noqon kartaa inuu tamaninayo inay ka run sheegto wacdiga iyo ballanqaadka macnaha ballanqaadka may ka run sheegto waxaa laga fahmayaa inaysan ka run sheegin soo maaha ballanqaadka ballanqaadkao laga run sheegin waa ikhlaaf ilwacdi waa ballantoo laga balo markay la ballantaba ballanta waa uga siibataa waala baxda sifada afaraad uu ku sifeeyey waa tabdiilu khaliilin bikhaliil inay saaxiib saaxiib ku bedelato wuxuu tuhmayaa wuxuu tuhmayaa inay asigaba ka tagtay oo nin kale ay la saaxiibtay marka wuxuu leeyahay waxyaabaha kale dhiiggeeda lagu barxay waxaa ka mid a tabdiil oo macnaheedu waxa waye hal meel kuma dhagaatee marba miday la socotaa buu leeyahay arrintaasi ayadana waxay dhaheen laba ixtimaasha ayaan ula jeeda arrintaan inay tahay xaqiiqa iyo dhab inay tahay ou leeyahay tabdiilka si waaqicoo xaqiiqa bay ugu sifaysan tahay waaqic ahaan loo hayo macnaa ay tahay waxay ku sifaysan tahay oo ay ku dhacday oo ah inay asiga inta ka tagtay dad kale ay la socotay waxyaabahan hadde jaahiliyadu way yaqiineen jaahiliyadu diin celinaaya ma jirin waqtigii jaahiliyada diin celinaaya dadka ma jirin ilan jaahiliye ba ahaayeen sooma waxaas wax ka weynay samayn jireen oo ilaahay subxaana wa tacaala keyrkii ayay la caabudi jireen dumarka hadda jooga marka hadlayo dumarka saalixaadka ah kuwa ku intixaaman waxay shukaansiga yidhaahdaan iyo daba orodka nimanka waa ku sifaysan yihiin tabdiilu khaliilin bikhaliil in badan oo kamid a toban ninay midba maalin telefoon kala xiriiraysaa kan waa icajabiye leedahay kan ima cajabi waa ka tegaysaa midkaani ayaan la sheekaysanay midkani aadaysaa waa tabdiilku hadda uu sheegayo kacabo laakiin waxaasi diin miya marka diinka loo tago diin miha akhlaaqnimada diinku wuxuu yaqaanaa zawaaj haddii la awoodi waayana wuxuu yaqaanaa soon yaa macshara shabaab man istaطaaca minkum ulbaa'ata falyatazawaj waman lam yastaطic facalayhi bisawm fainahu lahu wijaal diinku wuxuu amray dadka muslimiinta inay dhowrsadaan laakiin gabayadan gabayo waxay u badan yihin waqtigii jaahiliyada la tiriyey kacabna markaasuu soo islaamayay soo maa inkastoo a qasiidadan waxyaabaha qasiidadan culamada u leeyihin waa munkara waxyaabahana ka mid a see nebiga hortii waxaan looga akriyay calayhi salaatu wasalaam looga aamusay waxayna nakaaraa ku jirta laakiin qolada dhahaysa munkar ma aha waa soo marna waxay ku tawjiihiyeen oo waxay leeyihiin naag mucayana ninkan maba ka hadlaayo waxaana tashbiih baa la yidhahdaao carabtu qasiidooyinkooda waa kusoo daraan ayadoon qof mucayana aan loola jeedin amaa mid mucayana inay tahay waa muxarama fi sharci lama ogola taas suuragalna ma anu nabigu fero sala allahu calayh wasalam naaguusan qabin oo ka ajnabiyada inuu sidan u sifeeyo ama u tilmaamo calaa kulli arrinta koowaad waxa waye an yakuuna dalika xaqiiqa arrinkaas inuu xaqiiqo yahay tabdiilku ku sheegaayo inuu yahay mid xaqiiqa ah waxaa suuragalo kale an yakuuna khayaalan minhu int inay waxaasi ka tahay wax khayaalan bimacnaa waswaasiya shaki asiga ku jira inay tahay khayalathu lahu algayra khayalathu lahu algayra algayra khayalathu lahu waxaa moodsiiyey arrinkaas asigu algayratu hayro ayaa moodsiisay yani hayro iyo maseer galay ayaa moodsiiyey inuu arrinkaa jiro waa arrinuu marka naftiisa ku tasawuray wa sawarahu fii nafsihi min shiddati lxubi naftiisa ayuu arrinkaa ku sawirtay jacayl daranuu jiro awgi wuu ismoodsiiyey macnaha ma jiro tabdiilu khaliilin bikhaliil laakiin asaga ismoodsiinayo oo maadaama xoogaas uu asiga dareensan yahay ay ka gaabisay wuxuu isleeyahay ama adiga lagaa tegay oo ay saaxiib kale leedahay oo nin kale kugu bedelatay markaasuu leeyahay waxaa kaloo dhiiggeeda lagu barxay tabdiilu kaliwatabdiilu wa tabdiilu khaliilin bikhaliil saaxiib saaxiib lagu bedesho ayaa dhiiggeeda lagu barxay sifaadkaasi afarta ah ayuu gabadhan ku sifeeyey fii hada albeyt fajcun wawalcun waikhlaafun watabdiilu afar sifoo liidato way soo maha afartuba afartuba maxay ku saabsan yihiin xagga siirada wa waa xagga siirada laakiin xagga suuradda horu usoo sifeeyey inay suurad qurxoon tahay indhaheedu kasoo hadlay inay yihiin makxuul jirkeedu guud ahaan uu kasoo hadlay inay qof dhexdhexaadatu kasoo hadlay ilkeeheedu kasoo hadlay iyo dhoola caddeynteeda quruxdeeda waa sheeg laakiin quruxdeedu waa qaradameeraad u leeyahay quruxdu qaraha qaradameeraadka ma la yaqaan qaradameeraadka markaa kor ka aragtana waa qurxoon yahay haddaa cuni maartana waa xaraariy wax la cuno maaha macnaha wuxuu leeyahay suuraddeeduna waa qurxoon tahay laakiin siiradeedu ma fiicna markii la guursanaayo ma xusnu siira la fiiriya mase xusnu suura asalkee ah asal waxaa xusnu siira waxay yidhahdeen culamadu xusnu suura macal ayaan waa baaba'aysa oo haddii muddo la wada joogo xataa markaas kadib qofka caadiga kula noqonaysa qofka mar hore kula qurxoonay xataa caadiga kula noqonay laakiin waxa mar walba la mahadiyo waa siirada waxa mar walba la mahadiyo oo qofku mahadinaayo oo noloshiisa uu mahadinayo oo dhaqankiisu mahadinayo waa xagga siirada akhlaaqda aadaabta waana midu hadda naartan uu ku dhalay waxaa kaloo abyaaddan laga fahmaya culimmaduna ama shucarada carabta iyo culamaa ladabba ay aada u sheegaan waxa dadku ay yidhaahdaan maxabada inay qofka qalbigiisu saameyn adag ku leedahay mararka qaarna qof qaab daran ayaa waxaa arkaysaa nin fiican uu guursanayo qof aan fiicnayn war waxaas maku maqashasu leey ha ma laguu sheegay ha haddana waa rabaa leeya sababtu waa maxay waa midda hadda kacaw uu sheegay oo kale asagoo waxaasoo dhibaatooyina ka sheegay haddana maca daalika akrim bihaa qullatan u leeyahy dad baa iyada u fiican oo wanaagsanta cid ka fiicanba lama arko sifaad fara badan oo fool xun oo qaab daran oo ku sheegay oo beenu ka mid tahay oo ballanka baxyo ay ka mid tahay ilaa uu yidhi tabdiila xataa ka mid ah tabdiil waxyaabaa ugu xun soo maa tabdiila xataa ku jira wey haddana maca daalika qalbigii waxbaa taabtay tayamahu lxukmu tayamahu lxukmu macnaheedu waa maxay istabcadahu waa dullaystay waa addoonsaday qalbigiisa waxaa addoonsaday xubbigiiyo jacaylkii addoonsaday calaa kulli xaal waxyaabahaasoo dhan inaysan ta ku qaadin qofka aad iska fiiriso aada guursanaysid waa muhim fadfar bidaati diin tariba damiir waa dardaarankii iyo nusxiga nebiga sala allahu alay wasalam wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina maxamed wacala alihi wasaxbihi ajmaciin